badanka soomaaliya ardaydeedii oo dhan oo aan diyaargarow malaa helin ama si waxu dhaceen in badan baa soo socota oo kusoo aadan wajaale oo basasoo kaleesto soo abaabulay iyagana haddii ay wajaale inugu yimaadaan qofkii muslima ee dhibaataysan ama biniaadmiya ama soomaaliya ee dhibaata wadana waynu taageeraynaa iyagana waxaynu ku dadaalna inaynu toos u gudbino waanu la hadalnay gobolada dhidhow oo dhan aanu leenahay haddii dariiqaanu soo marno idina u diyaargaroobo hore noo gudbiya iyaga haddii la yidhahdo wajaale ilaa toos wadada laamida ah inaanu gaadiidkoo diyaarnaa baynu ku talagaynaa hawlahaasi aynoo yaalla aw aynu doonayno dhammaanteen inaynu ka midoono taasi waa ta koowaad culayskeedana ee maanta saddexda gudoomiye xisbi iyo anigu madaxweyne aanu ku wada joogno oonu ka midaysana farrintaa ka labaad maanta waxaa soo baxay oo ay soo saar uu soo saaray world bank banka adduunku in dowladdii la odhan jiray somali republic ee lixdankii la aasaasay ee koob iyo sagaashankiina kala burburtay in laga dhaafay daymihii xoogoodii mucaawino toosan la siinayo warqadu ay soo qoreen ay soo baahiyeen mara u akhrideene ereyga somalilan si cad ugamay saarin markay sheegeen soomaaliya iyo shantooda maamul gobol waxay dhaheen somalilandna koob iyo sagaashankii bay sheegtay inay ka baxday labana ictiraafin waanu ka saarnay oo waa dowlad gaara sidoo sanado gaaru taagan kuma cadda waxaanu halkan ka gudbinaa fariin haddaan reer somaliland nahay dowladda somali republic la odhan jiray ee markii dambena kuurtay magaca somali dimuqratic republic koob iyo sagaashankii bay kala baxday somalilan oo markii hore dowlad gaara ku beerta ahayd ilaa koob iyo sagaashan goori bay u taagantay ictiraafka siyaasigii iyo cidda aan ictiraafyada jirtaa ilaahayna waana ictiraafay annaguna waanu si ictiraafnay soddonkaa sanana waanu weli baanu kala joogna idina iyagana waa ogyihiin ilaahayna waa ogyahay anana waa ogna baanka adduunka waxaanu leenahay labada dowlada lixdankiisu tagea koob iyo sagaashan ka kala baxay mid walba sideeda iyo gaarkeeda loogala macaamilaya somalilan haddii laleeyahay kuma ictiraafsano kula macaamili mayno soomaaliya waxaa ka dhaafteen iyo waxu qabansan ka idiin taalla annagu somaliland baanu dowladda gaarka ahayd baan marka hortagna wixiina lagala hadlayo annagana lagala xaajoonaya naloo soo marin maayo cid kale madax banaanida iyo ictiraafka asheenisana waa kaanu ka baxnay ee ka dagaalanay ee gooni uga joogno eenu dowladda ka dhisanay